haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa inoo soo diyaariyey jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaa toddobaadkan iigu martiya sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ah imaamka iyo khatiibka masjidka cumar ibnukhadaab ee magaalada muqdisho waxaannu barnaamijka ku jeexjeexi doonnaa oo uu sheekhu kaga jawaabi doonaa su'aalaha dhegaystayaasha ee ku saabsan soonka iyo weliba waxyaabaha looga baahan yahay qofka sooman in uu sameeyo iyo qodobbada iyo arrimaha laga doonayo in uu ka fogaado sheekh cabdilxayi ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intaanaan u guda gelin su'aalaha dhegaystayaasha bal marka hore haddii aan anigu su'aal ku weydiiyo soomku muxuu kaga duwan yahay waa maxay farqiga u dhexeeya cibaadooyinka kale iyo soomka bismillahi raxmaan raxiim jacfar waa mahadsan tahay waa runtii su-aal aada muhiim u ah oo ah soomku muxuu kaga duwan yahay cibaadaadka kale wuxuu kaga duwan yahay cibaadaadka kale waa wax muuqda oo dadku ay arki karaan sida matalan qofku salaad markuu tukanayo salaad waxay ka kooban tahay afcaasha la samaynayo ee rukuucda iyo sujuudda iyo istaaga ah marka qofkan inuu tukanayo waa loo jeedaa qofkii tukada iyo qofkii aan tukanin bulshadu way kala garan kartaa oo qofkii yani tukashadiisa laga waayo oo meelaha dadku isugu imaadaan iyo xaafadda iyo dadka la jooga iyo tukashadu waa wax muuqata laakiin soonku waa wax qarsan oo ka dhexeeya addoonka iyo ilaahay taasoo ah waxaa qofka hadduusan ilaahay ka cabsanaynin uu samayn karaa inuu intuu qol isku soo xiro uu raashinna cuno biyana cabo banaanka markuu soo istaagana waan soomanaha uu yidhaahdo cid beenin karta oo dhihi karta ma soomaninna ma jirte wuu sooman yahay unbaa la dhahaya marka waxaa soonku kaga duwan yahay cibaadaadka kale waa sir asaga ilaahay ka dhexaysa oo qofka alla kacabsigiisa un asaga yani uu soonkiisa ku ilaashan karo ee dadweynaha indhahooda ka qarsan oo aanayna ogaan karaynin qofkan inuu sooman yahay iyo in kale halka salaada iyo xajka iyo zakada iyo ayagu ay muuqdaan oo dadku ay arkayaan sida loo samaynayo inta badan dadku waxay yaqaanaan cunista iyo cabista in ay jebiyaan soonka maxaa kale marka laga soo tago labadaas qodob ee ama labadaas arrimood ee waaweyn waxyaabaha kale ee soonka jebiya ee inta badan dadku aanay ku baraarugsanayn maxaa ka mid a aada umahadsan tahay dadku intaas muuqata way yaqaanaan maxaa yeelay intaasoo mar ayaa laga hadlay idaacadaha iyo telefishinada iyo meel walba iyo masaajidada waxyaabaha muuqda ee soonka buriya dadkuna way la qabsadeen oo way yaqaanaan in soonka uu ku buro cuntada iyo cabidda iyo masalan isu tegitaanka oo maalintii ramadaanka ah waxyaa kuwaas marka waxaa la yidhaahdaa waa maadiyaadka waa waxyaabaha muuqda ee soonka yani burinayo dadko dhan way yaqaanaan waa saa u tilmaantay laakiin waxay dadku hilmaansan yihiin oo aadna muhiim u ah waxyaabaha macnawiyan soonkii ajirkiisa baabi'inaya oo qofkii si wuu u sooman yahay laakiin soonkan waxaa loo soomayey in ajir laga helo laakiin haddii la ilaalin waayo wixii in la iska ilaaliyo ay ahayd gaajo iyo haraad unbaa qofkii qabanaya laakiin wax ka dambeeya oo ajir iyo xasanaad uu ka helaayo ma jirto taas waxay tahay waxyaabaha masalan ay ka mid tahay qofku inuu dadka wax ka sheego oo xanto inuu been sheego inuu yani dad xoolahooda qaato inuu dad dilo waxyaabahaas yani macnawiga ah oo aan muuqanin way buriyaan soonka oo si waxay u baabiyaan ajir aan lahayn saasaa nabig sal sala ly slam imise qof ayaa sooma soonkoodana aan ka dheefaynin ama aan ka faa'iideynin waxaan ka ahayn oon iyo iyo gaajo marka yani dadku waxyaabaha ayna iska ilaalinin ayaa kuwaas macnawiga ah ayaa ugu daran oo ajirka ka baabi'inaya marka in kuwaas la iska ilaaliyo oo maxaa yeelay cuntada iyo cabitaanka saacadaha yar ee maalintii qofku uu sooman yahay ayay xaaraan noqonayaan hadhow markii maqribkii la gaaro oo dadku yani afurayaan biyihii iyo cunidii xalaal ayay isu bedeleysaa haddayna xaaraan ayay ahayd maalinta marka la joogay laakiin waxyaabahan kale ee dadka ay isku xadgudbaan ama ay wax iska sheegaan ama ay been sheegaan ama markhaati beenaad ay furaan qofku wuu sooman yahay yani haddana ma iska ilaalinayo midda kale waaa waxay tahay qofka waxaan loogu sameeyey inuu cuntada iyo cabitaanka iska dayo waxay ahayd si daraabti ka ah in loo baro ama la yidhahdo waxa xaaraanta ah waa sida biyahaas iyo cuntadaasi ay soonka kaaga furaayaan ee haddii aad samayso ayna waxba kuugu jiraynin ayaa xaaraantuna sidaas oo kale ayay soonka kaaga baabiinaysa oo nabiga wuxu uri sal ly slam man lam yadac qawla azuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja bi an yadaca dacaamahu wa sharaabahu yani qofkii iska dayn waayo hadalka beenta ah iyo ku camalfalka beenta lagu camalfalo ilaahay wax dhan oo uu ka leeyahay ma jirto inuu cuntada iyo cabidda uu iska daayo marka waa saa utilmaamaysa oo wixii dadka yaqaanaan ee waaweyn sida iyagaaba iska ilaalinaya oo ku talagelaya laakiin meesha ayna ku talagelayn ee sidiq ku gelaysa waxay tahay inay ka soomeen wixii yacni oo hadhow xalaal isu bedeli doona wixii weligii aan xalaal isu bedeli doonina oo isku dirka dadkan isku diro iyo wax ka sheega dadka wax laga sheego oo ramadaan iyo ramadaan la-aan maalin iyo habeen weligeedba xaaraan ahaanaysa yaa laga yaaba qofkii inuusan iska ilaalinin wax si ku meel gaara xaaraan u noqonaya muddo kabacdina xalaal noqonaya inuu iska ilaaliyo marka xaggaas in laga fiiriyo Way.
yani fikir iyo caqli taas ayaa ku habboon waa mahadsantahay waa usoo laabanaynaa e, waxaa qadka ku jira ee dhegeyste ee magaalada muqdisho jooga E, fadlan magacaaga ku bilow su-aasha aad qabtana raaci bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin magacaygu waa xuseen aadan su-aasha aan qabo oo sheekh aan weydiinayo sheekha waxa Sheekh weeyaan Cabdilxayi.
eh, miskiin- ha sheekh cabdilxayi Eh, miskiinka aan heli karin wuxuu ku afuro suxuur iyo iyo casho iska badaaye bal ka waran soonka siduu waajib ugu yahay qofkaas aanba heli karin waxa uu ku afuro aad baad u mahadsan tahay E, su-aasha e, waxaan u gudbinayaa sheekh cabdilxayi e, dhegeyso jawaab aada u mahadsan waan maqlayaa xuseen eh, oo muqdisho ka soo hadlaya Eh, dabcan qofka aan haysanin wuxuu ku afuro iyo wuxuu ku suxuurto eh, waajib waxaa ka saaran dadka yani la jooga ama la nool ama deriska ay yihiin ama ay qaraabada yihiin eh, in ay ka bixiyaan afurka iyo iyo suxuurta oo waa midda fadliga badan lagu sheegay oo yani dadku inay ficlan ay duruuf jirayso oona helaynin eh, lagu tilmaamayo marka eh, waajibkii soonka inuusan helaynin eh, maxaa yeelay wuxuu cuno iyo wuxuu cabo soonka waajibkiisa ugama dhacayo soonka wuxuu macduur kaga noqdaa qofku haddii uu xanuunsan yahay masalan iyo haddii uu safar yahay iyo haddii masalan haween arrintu ay joogto oo masalan ama dhiigii caadada ama kii dhalmada iyo haddii uu yahay ayaa ama qof masalan haddii uu waayeel intuu noqdo oo uuna awood u lahayn uu ku soomo eh, kuwaasoo kale macduur ayaa la yidhahda laakiin duruufahan kale ee dhaqaalaha ku saabsan muslimiinta waxaa la rabaa dadka noocaas oo kale ah waxa loogu tirtirsiinayo ee la dhahayo qofkii qof afuriya ajirkiisa oo kale ayuu qaadanaya in la iskafaalo qaado oo la is afuriyo ayaa loo baahan yahay marka qofka noocaas oo kale ah bul- meel cidlaa ma taagno geed hoostii ma fadhiyo ummad ayuu la nool yahay ummaddaas ayaa waxaa rabaa inay duruftaasi intay ogaadaan ay qofkaasi ay afur ay ka bixiyaan si u soomo asna yani ajirkiina u helo dadka afuriyeyna ajirkiisa ajirkeeda oo kale ay soomaan ee lama dhahay masalan haddaad wax badan ka aadan haysan waad fasaxan tahay Eh, haddii la fasaxo xataa oo la yidhahdo eh, ma soomayo muxuu cunayaa ilan cuntadii maba haystaaba iyo iyo hadda sida aad su-aasha udhegeyso oo kale ah ama isdhehi lahayd inaan yani waxba laga rabin hadduu saas uu yahay marka inuu soomo ayaa waajib ku ah dadka muslimiinta ee uu la nool yahayna inay afurkii ay siiyaan ayaa waajib ayagana ku noqonaysa si uu u soomo E, waxaan u gudbayaa e, qof kale oo isagana qadka telefoonka ku jira waxaan filayaa in uu joogo e, gobol ka mid ah ee e, deegaanka soomaalida ee etoobiya fadlan haddaad maqlayso e, su-aashaada iyo magacaaga iyo goobta aad joogto adigoo ku bilaabaya sheekhu wuu ku maqlayaahe su-aashaad qabto weydii magacaygu walaale waa sariir raaro bootaan oo jooga baataag oo ka tirsan degmada dalaadi ee gobolka doolo oo dowlad deegaanka soomaalida ka mid ah su-aasha ugu horeyso aan weydiinayo sheikha sheekh cabdixayi waxa weeye waxyaabaha yaryar ee soonka buriya ee aalaaba dadku aysan is oran soonkaagii waa waa buray ama waxbaa kaa gaaray baan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo oo ay kamid tahay waxyaabaha maalaha yacniga ah oo kale ay noqon karaan iyaguna waxyaaba maalin yacnigaa la ciyaaro sida dhalinyarada ay u degan yihiin oo kale een, sida lahaluura oo kale degmadaha iyo waxyaabahaas kubadda iyo waxyaabahaas ay dheeraan Mhm, soonkii ma burinayaayo soonkaas si baa loo qalanaya haddii qofku waxyaabahaas dhex galo mhm.
mise soonkaas een, soonkii wuu macnaha ajarkii wax nusqaamaya ee, soonkii waa garta E, su-aashaas way caddahay su-aasha labaad u gudub maalinta qofku soon markii maalin lagu leeyahay haddii maalintii asagoo weli lagu leeyahay soonqaadkii labaad uu soo galo oo sidaas ay soonqaadkii labaad haddana intuu ku soomo maalinta ay soonqaadkii labaad haddana ka dhibdhacdo Mhm.
dadku waxay yidhahdaan soomka maalintaas waxay noqonaysaa laba maalmood qofku inuu qalleeyo iyadana maxaa ka jira ma hal maalin baan qallaynayaa markaas mise laba maalmood baan u qallaynayaa taasna waxaan rabaa in la dhigi- waaya waa mahadsantahay qadka ku jir qadka Aad baan qadka u salaamaya.
qadka ku jir sakariye ee jawaabta dhegeyso ee sheekh cabdilaahi wuu ku maqlayaa zakari wuu mahadsan yahay eh, midda ku saabsan waxyaabaha maala yacniga ee qofku isku mashquulinayo eh, dabcan ajirkii qofka way yaraynaysaa oo waxaa kaloo meesha ku jira xigmadii loogu talagalay bisha ramadaanka oo ahayd eh, dadkani maadaama cimrigooda uu gaaban yahay ummadihii kale ee ka horreeyay ay ka cimri gaaban tahay eh, ummadihii kale dhici karto inay cimrigaas dheer ay ku cibaadaysteen si ummadahaas looga daba tago Eh, in bisha ramadaanka ilaahay uuna siiyey oo habeenkii laylatul qadarka ee khayrka badan ilaahay u dhex geliyey oo wax saa loo yeelay ay tahay in laga faa'iidaysto oo waktiga maalaa yacni aan la iskaga dhuminin maxaa yeele waa wax yar oo kooban oo ilaahay uu yidhi ayaaman macduudaat waa maalmo yar oo kooban oo maalmaha kale dabcan oo ka duwan salaadii sunno ee lagu tukada bisha ramadaanka faral oo kale ajirkii ayaa laga helayaa faralkiina waxaa laga helayaa toddobaatan faral ajirkooda oo kale ayaa laga helayaa marka qofka naalaa yacniga waktiga isaga qaaday ajirkaas uu shaqaysan lahaa iyo fursadii la siiyey ayuu ka faa'iidaysan waayey laakiin xagga inuu sala soo qallaynayo soonkii oo soonkii uu ka buraya taas ma jirto oo soonkii yani maalinkaas waa suu yani u soomay oo ma soo qallaynayo laakiin fursadii la siiyey ee ahayd inuu waktigan qiimaha badan ee inuu uga faa'iidaysto inuu ku daacaysto wax khayrla uu ku qabsado ayuu iska dayacay marka qof fursad la siiyo fursaddii ka faa'iidaysan waayo midda kale haddii qofku masalan soonkan ay maalmo ay dhaafaan maalin ama labo ama intii hadda dhaafta oo soonkii kale uu kusoo galo isagoo aan gudin maalmihii lagu lahaa sida uu dhegeystuhu u dhigay ma aha yani maalintii inay ay kordhayso ama ay labanlaabmayso maalintu maalintuun bay ahaanaysaa hadday shan maalin ahayd oo soonkii kale uu kusoo galo ka maalin ahaan shantii maalmood bay ahaanaysaa toban maalmoodna ma noqonayso lix maalmoodna ma noqonayso waxaa marka culimada ay isku khilaafeen maadaama uu ka faa'iidaysan waayey muddo sanad ah wax ku dhow kob iyo toban bilood oo ay u suurtagelaysay inuu ku qaleeyo maalmihii soonka dhaafay wuu qalayn waayey in la yani ganaax la saaro oo la yidhaahdo waxaa lagaa rabaa waxa la yidhaahdo fidya oo kafaaro gud u ah dib u dhigii uu dhig dhigay soonkii uu qalayn waayey oo ah maalintii inuu bixiyo hal hal hal madaal ama hal galaas oo badar ah oo maalintii uu raaciyo marka haddii shan lagu laha maalmood oo oo soonka kale uu kusoo galo soonkan ayuu soomayaa markuu soonku ka dhammaado ayaa wadacadaha ka bilaabe leanna qof lagu leeyahay waajib soon lagu leeyahay oo faral ah inuu sunno uu yidhahdo sagootin baan gelaya lama rabo sagootinkaasa wuxuu ka dhigayaa inuu ku qaleeyo soonkii hore wixii dhaafay oo uu saas uu ku soomo shantii maalmood markuu iska gudo shantii maalmood shan galaas oo oo badar ah ayuu raacinayaa midiiba culimadu waxay kaloo yidhahdeen haddii uu soonkan uu gudi waayo oo kalkan kale ee soo socda shantii maalmood isagoo weli lagu leeyahay uu soonkii labaad usoo galo maalmuhu isma bedelayaan laakiin waxaa isbedelaya waxa uu bixinaayo oo meeshii hal galaas ay ka hayd sanadkii hore laba galaas ayay noqonaysaa marka waxa laban laabma waa xagga fidyada iyo xaggaas ayay ka yidhahdeen laakiin maalmuhu ayagu ma bataan sida ilaahay uu yidhi facidatun min ayaamin ukhar maalmo kale ayaa qofkan lagu leeyahay inuu soo somo oo intii ka tagtay ah laakiin ma kordhaayaan oo ma ziyaadayaan waxaan filayaa inuu khadka ku jiro dhegaysto kale oo isagana aan qiyaasayo inuu ku sugan yahay meel ka mida soomaaliya haddii aad imaqlayso sheekh wuu ku maqlayaa su-aashaada hore u gal waxaan joogaa magaalada muqdisho degmada yaakshid su-aashayda haddii aan hore usii galo sheekha waxaan weydiinayaa haddii bisha ramadaan dhexdeeda aan sameeyo ganacsiga online-ka oo wakti badanna aan geliyo maxay diintu ku qabtaa su-aashaas bal sheekha iyo weydiiya jasaak allah ganacsiga online-ka ganacsiga online-ka oo forex tradingka loo yaqaano sarifka lacagaha qalaad oo online-ka lagu sameynayo diintu maxay ka qabtaa inaan bisha ramadaanka aan sameeyo oo wakti fiicanna aan geliyo oo badan sheikh wuu ku maqlaya dabcan su-aashaas jawaabteeda waxay u noqonaysaa ganacsigaasi lafahantiisu ma yahay xalaal sheekha aan u daayo dabcan sa isagoo u dhigay waxaa ka muuqda yani wakti badan inuu barnaamijkaas inuu ku jirayo oo uu gelinayo marka laban ukala qaadno waktigaas uu hadda soo weydiinayo uu leeyahay muddo dheer maadaama aan ku jiraayo waktigaas dheer ee aan ganacsiga geliyey soonkii wax may u dhimaysaa marka midda wixii ku saabsan ganacsi qofku yani inuu ganacsado oo maalintii o dhan uu shaqaysto oo uu mashquulsanaado waa waxa loo baahan yahay wax dhibo ay leedahay ma jirto maxaa yeelay inuu qofku uu shaqo samaysto oo yani naftiisana anfaco ummaddana uu anfaco yani cibaadada ayay ka mid tahay oo shaqadu waa sharaf qofku inuu shaqa uu qabsadana isagoo sooman ajirkun bay usii badinaysaaye wax dhiba ma lahan amaa midda ku saabsan iyo sida ay masalada ahaanteeda arrintan isku sarifaayo iyo wixii ku saabsan taas waa masale gaarkeeda oo u baahan marka baxsi in laga sameeyo iyo waxaan maxay yihiin iyo dadka bangiyada ka shaqeeya yani ayaa muuqaalkeeda u aada uga cadaanaya marka in halkaas loo xawilo ayaa ama loo wareejiyo ayaan jeclaan lahaa laakiin ka wakti ahaan qofku intii uu shaqaysan karo oo wakti dheer ah inuu shaqaystaay soonka waxa u dhimayso inuu niyeysin ba waxaa loo baahan yahay shaqadan uu qabanayo inuu yani ay tahay cibaado oo uu naftiisa ku anfaco oo reerkiisa ku anfaco oo wadanka uu dakhli kusoo geliyo oo kii beer faqanayo beerkiisa u fasho kii maxaa yeelay ganacsanayo ganacsado kii yani dowlad u shaqeynayo u shaqeeyo yani qof walba meesha oo shaqadiisa uu ka qabsado inuu wakti dheer ay ka gashaay soonka waxba uma dhimayso gabar baa emailka noogu soo qortay su-aal waxay leedahay inkastoo magaceeda aanay noo soo sheegin iyo halka ay ku sugan tahay waxay ku waxay leedahay haddii ninkaygu aanu soomin bisha ramadaan inta lagu guda jiro soomkii faradka ahaa aanu soomaynin aniga maxaa waajibahoo arrintaasi iga saaran haddii aanu warna iga maqlaynin in aan cuntadii uu cuni lahaa u diyaariyana uu doonayo aada waa mahadsan tahay waajib ka saaran wuxuu yahay dabcan in qofka yani isagoo cudurdaar la-aan ah inuu ramadaankii uu soomi waayo oo si kasta uu soomka isaga daayo waa waa dembi falka uu rabo inuu wax ku cuno iyo cuntadaas uu cunayana waa xaaraan ukaalmeyn loogu kaalmeeyo oo loo sameeyana yani waa dembigii oo loogu kaalmeynayo inuu ninkeedii yahay oo amar siinayo oo uu leeyahay maxaa yeelay cuntadii iisoo karina xaq uguma leh maxaa yeelay nabigu wuxuu sal ly slam laa daacata limakhluuqin bimacsiyati lkhaaliq marka haddii asagu yahay qof yani halkaas gaaray oo iyadoo ramadaan ay tahay raba inuu iska afurnaado oo raashinka uu iska cuno gabadhuna ay tahay gabadh yani iyadoo soonkeedana ilaashanaysa salaadeedana ilaashanaysa xaq uguma leh in uu uu yidhaahdo raashin ayaad iisoo karinaysaa oo aad ii keenaysaa sababtoo ah asaga waxay ahayd inuu la soomo haddii uu la soomi waayo si ayna ayna usoo gelin aayadda dhahaysa walaa tacaawanu cala alismi dembi ha isugu kaalmaynina waa inaysan dembiga ugu kaalmaynin ay tidhaahdo haddii aad waajibka ilaahay gudan weysay ood soomi weysay aniha ay dambaajinina meeshii kaleed adigu wax ka raadsanaysa iyo sidii kale aad isu daberaysa isu daber ee ayna marna suurtagal ayna ugu noqonin inay dab intay u gasho ay tidhaahdo qadaan kuusoo karinaya oo halkaas uu ku qadeeyo oo xaaraantii ay cunsiiso arrin hagaagsan ma ah haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo sheekh cabdilxay muxuu noqonayaa xukunka qofka isagoo aan wax cudura haysan si ulakac ah oo bareera soonkii uga taga ee aanan soomin daban soonku wuxuu la mid yahay un axkaamta kale ee islaamka ayuu la mid yahay waxaa marka loo kala qaadayaa sababta uu qofkan uuna u soomeynin maxay tahay haddii uu diido waajibnimadkiisa oo uu u haysto wax yacni dadkani ay ka ciyaarayaan oo waxbaa la sooman yahay tan iyo waxaan uu leeyahay wax ka jiraba male oo wax waajiba oo uu soonka uu yahay ma jiro ee ani cuntadeedan iska cunaya oo uu inkiro waajibnimadka soonka waxaa laisku waafaqsan yahay inuu gaaloobayo oo islaamka uu ka baxaayo sababtoo ah waxaa la yihahdaa waxyaabahaas waajibaadka ah waa maa culima min addiini bidaruura waxyaabaha qof kasta oo muslim uu yaqaano soonku inuu waajib yahay salaadu inay waajib tahay zinadu inay xaaraan tahay marka waxyaabaha noocaas oo kale ah juxuudka ama diidmada xukunkeeda ilaahay uu uu ka soo dejiyey ee uu inafaray inkiritaanka la inkiro waa lagu gaaloobaa haddii laakiin uu ogol yahay waajibnimadka soonka oo inuu soonku waajib yahay uu ogol yahay laakiin uuna soomaynin oo marka wax uu khaldaya ay tahay u hoggaansan la-aanta uu hoggaansami la-yahay wuxuu noqonayaa muslim caasi ah oo amarkii la siiyey qaadan waaye marka way kala duwan yihiin muslim caasi ah iyo mid gaalo way kala duwan yihiin marka midka asalka inkira waajibnimadkana wuu gaaloobaa midka laakiin asalka waajibnimada ogol laakiin aan falkii samaynaynin waa mudnib wuu dambaabay dembi badan ayuu ku jiraa waa caasi ilaahay subxaana watacaala hadduu toobada waafajiyo oo uu soo qalleeyo oo uu toobad keenana waa wax kale haddii uu toobad keeni waayo oo saa ku dhintana ilahay subxana watacala su ula macaamulayo isaga ayaa cadaaladiisa marsiinaya laakiin ka-xugun ahaan marka la isweydiiyo saas ayay noqotaa oo wixii inkiraad ahna waa gaalnimo wixii aan inkiraad ahayn oo ogolaanshaa laakiin aan fulintii la samaynayninna waa caasinimo waayahay dhegaysto kale ayaa khadka ku jira walaal meesha aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabaya su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso sheekh cabdilxaye hore u gal walaal waa mahadsantahay jacfar kuka adigiyo sheekh cabdilxaye waa in salaamah magacaygu waa cabdullaahi yuusuf maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aasheedu waxay tahay sheikh waxaan weydiinayaa anoo sooman oo saayam ah haddii aan qof dhiig aan u shubo soonkayga ma siduu noqon doonaa sheikh ayaan weydiina su-aasha ma iga buri doonaa mise soonkayga waa ii jiraa intaas ayaan weydiina sheikh ooma laa xafido waa mahadsan tahay qadka ku jir jawaabta sheekha dhegeyso uu ku maqlayaa
wuu mahadsan yahay waa su-aal casri ah oo runtii yani nolosheenana yani saameyn ku leh oo mar walba ina qabsata oo matan idoo ramadaan la jooga waxaa dhici karta yani dad inay u baahdaan in dhiig la siiyo dhiig loo shubo marka diinteenu in ummadda la badbaadiyo oo nafta la ilaaliyo oo waxyaabaha usoo degtay ayay kamid tahay saas daraaddeed qofkii sooman haddii uu dhiig shubo oo tabaruco oo qof yani uu dhiig uu shubo soonkii ma ka furmaayo uu dhiigii wuu shubi karaa soonkiisiina wuu jira wax dhiba male marka waxaa dhici karta islaan dhalaysa oo kale masalan in qalliin ay inay ku dhasho ay noqoto oo loo baahda in dhiig lagu shubo dadkii qaraabada aha ee la joogayna inay sooman yihiin marka qofkaas oo kale wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo naftiisa dadkii saa'imiinta ah ee la socday marka dhiig way u shubi karaan soonkoodana wuu jiraa oo way sii dhammaystiranayaan waxaa jira dad soomaali ah oo waddankii ka maqan oo waddamo dibadda a jooga haba ugu badnaadeen kuwa reer galbeedka ee aanay muslimiintu ku badnayn waxaa jira waddamo maalintii ay aad u yar tahay oo dhowr saacadood oo keliya ay tahay iyo kuwo maalintii ay aad u dheer tahay oo laga yaababa in labaatan saac iyo ka badan ay gaarto dadkaasi qaab noocee bay u soomayaan dhamaan dadka ay labaatan saacadood iyo ay tahay iyo waa wa- wuu ku dheeraanayaa laakiin waa way ku qasban yihiin oo waa kolley qoraxda mar hadday dhacayso saacadahooda haba ku dheeraadan ajirkaa u badanayeena way intii saacadood ee qoraxda ay ay ka dhacayso way soomananayaan Eh, kuwa ay u gaaban tahayna yani iyadana waa saas oo kale oo eh, hadba saacadaha inaga ilaahay wuxuu inagu adoonsaday oo soonka laynoo diray eh, laga bilaabo xilliga fajarka uu dhasho ilaa qoraxda ay ka dhacdo intaas yani ayaa soonkii ah marka intaas marna way badan kartaa marna way yaraan kartaa sida wadankeena soomaaliya oo kale oo asaga iska dhexdhexaad oo mar walba yani saacadihiisu ay sugan yihiin oo habeenkii iyo maalintii aysan aadu kala fogeyn ma aha meelo waxaaba jirtaba dhici karta saddex saddex bilood oo kale inayna qoraxdiiba ayna dhicin oo kale marka kuwa ayna qoraxda u dhicin ayaa daran laakiin kuwa qoraxda ay u dhacayso yani dhib male intaa saacadaha sideed iyo toban saacadood labaatan saacadood way iska soo manaanayaan laakiin kuwa qoraxda ayna u dhicin qoraxdii uu soo jeedo saddex bilood laga yaaba inaysan dhicin say yeelayaan culimadu waxay yidhahdaan wadanka ugu dhow oo cimilahaan ugu dhow ayay yani saacad ahaan ay ku qadaranayaan inta kuwaas ay soomaan in la eg ayay soomanaanayaan hadday doonto qoraxdii haba iska soo jeedeen haddii saacadihii markaas la gaaro ayay afurayaan haddana saacadii habeenimo intii ahayd ayay qadarayaan kadibna soonkii ayaa u bilaabanaya saas ayay ku soomayaan dadka saacadaha yani oo qoraxda ayna ka dhicin ee muddada dheer ay qoraxda ay soo jeedaysaa ama kuwa ay ka dhacayso kuwaas ayaga eh, culays buu ku yahay ficlan oo ay ku- ay ku rafaadayaan laakiin haddana marba hadday qoraxdii dhacayso inta ay ka dhacayso way sugayaan qofka laga doonayo in qalayntii soonka ee fidye uu raaciyo oo kale oo aad hadaay ka soo hadashay waxaa la yidhi qof maskiina ha quudiyo matalan waa sidee haddii ee, qof miskiina laakiin aan muslin ahayn uu qofkaasi quudiyo ma shardi baa qofku inuu muslin ahaado
dabcan qofku meeshuu joogay ku xiran tahay oo hadda masalan innaga soomaali haddaan nahay oo masalan gurihii aan joogno Mhm.
yacni dadka masaakiinta ee jooga iyo mushkilo inagama haysata arrintaasoo qof la quudinayo waaba qof sooman oo ama la afurinaayo ama loogu kaalmaynayo laakiin dadka banaanka jooga oo dhici karta eh, inaynan la joogin dad muslimiin ah oo fidyana ay ku waajibtay yacni dadka aan muslimka ahayn ma ma ma siinayaan haway siinayaan leanna sadaqada ay muslimiintu bixinayaan kuma xirno qofka ay siinayaan inuu muslim uu yahay ee waxa un laga fiiriyaa baahi inay jirto diinteennu waa diin bini aadamka u naxariisanaysa saas daraaddeed markii waxa la quudiye la yidhaahdo sifo aan ka ahayn baahi laguma xiro saasa ilahi wuxuu yidhi wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman wa asiiran kulli saad arkaysaa nakira ayaa la yihahdaa al miskiin lama dhihin ee waxaa la yidhi miskiinan marka miskiinka oo nakirada waxaa la yidhahdaa waa ismun shaacirun fii jinsihi yani waa qof kasta saas daraaddeed waxaa yidhi nabi ibraahim calayhi salaam eh, markii uu laga dhigay imaam inuu u noqdo ummadda eh, ilahay wuxuu weydiistay carruurtaydan ilaahu iga dhig sidaas oo kale inay hogaamiyaal ii noqdaan markaas waxaa ina hogaamintu waxay u baahan tahay darajo la soo gaare ee dad aan darajadaas soo gaarin oo laga yaabo inay dulmi samaynayaan lagama dhigaayo mar dambe ayuu wuxuu u duceeyey magaalada mako markaasa wuxuu yihi ilaahi magaalada mako isaga oo tii kore ka qiyaas qaadanaya rabbi ijcal haada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamaraati man aamana minhum billahi walyawmi alaakhir ilahay wuxuu- wax si ayuu yihi dadka beledkaana wuxuu ku qaybay ama ku xiray qofkii ilaahay aakhira rumeeya ilahay muxuu ku yidhi marka qaala waman kafar qof gaaloobay xataa waan siinayaa ee iskuma xirno baahida dadka haysa in laga bi'iya ay tahay inuu muslim yahay kuma xirno aayaddan oo dhahaysa laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa waxay kusoo degtaa la yidhi markii uu madiine la- yani la joogay ayaa fuqaro waxaa soo baxday aan muslimiin ahayn oo dadka kale ah markaasa muslimiinta qaarkood waxay soo jeedeen tala ah muslimiinteenna baahida haysa keli ah aan wax ku sadaqaysanno kuwa aan muslimka ahayn ayay waxba aynan siinin markaas aayadan kasoo degto waxaa la hanuunka iyo iskuma xirno wax siintu laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wamaa tunfiquuna ila ibtigaaa wajhi illah idinku ilaahay dartiiba waad u bixinaysaane shuruudo kale ay ku xiran tahay oo muslim miyuu yahay mise muslim ma aha yani taas awl intaan maaha ilahay afkaan uu jeexay muslim iyo gaal baa sira afkaan u jeexay risqina wuu siinaya marka qofkii jooga wadan aan ayna muslimiintu ku badnayn oo sabab meeshaas uu noqday oo ay fidyo ku waajibto oo ay noqoto inuu siiyo dadkaas aan muslimkahan wuu siin karaa waa lacalla waxaaba laga yaabaa ixsaankaas uu sameeyey iyo soo dhaweyntaas inuu ilaahay ku anfaco ay kusoo islaamaan Eh, su-aasha ugu dambaysa ee dhinaca eh, soomka ku saabsan ee aan ku weydiinayo waxay tahay sheekh cabdilxayi eh, dadka daawada isticmaala ee eh, sida cirbadda oo kale dadka sokorta qaba ee dadka eh, indhaha goojada isaga shuba iyo sanka oo kale ma waxyaabaha jebinaya soonka bay ka mid yihiin Eh, waxaa loo kala qaadayaa laba qaybood Eh, midda oo goojada indhaha la iskaga shubo eh, wax ma dhibayso sababtoo waxyaabaha wax buriya waxaa shardi ah inuu caloosha u dhaadhaco oo waxaa yihahdaa maa wasala ila aljawfi camdan wax si kas ah gudaha loogu dhaadhiciyey Eh, meesha ay gudaha ka gaaraysana waxaa la yidhaahdaa waa inay ahaato min manfadin maftuux meel oo duleesha oo ay gudaha usii dhaadhacayso saas daraaddeed ishu gudaha uma sii duleesho bal mar dadku waxay yidhahdaan markii goojada isha layskaga shubo dhadhan waxaa laga dareemaa yani dhuunta in daawadan isha layskaga shubay dhadhanka dheera marka dhadhankaas dhib male mar haddayna dabicdii intay soo baxdo ayna caloosha hoos usoo gelaynin oo dhadhankaas dareenkaas qofkan iyo uu dareemaya waxba ma dhees marka ishu waa midaas midda kale oo dadka irbada isticmaala iyo wixii ku saabsan irbadaha waxaa loo kala qaadayaa irbado masalan oo sida faleebooyinka oo kale oo laisku diro oo cunto oo kale ah oo u dhiganta booska cuntada oo qofka markii masalan uu xanuunsan yahay oo raashin qaadan waayo kartoon waxaa loo soo dhigayaa oo maxay faleeba ah taasaa marka adda lagu siiya oo bedelka ah raashinkii taas marka xooga u yeelaysa ee cuntada u dhiganta taas way burinaysaa laakiin cirbadahan kale caadiga ah ee aan gudaha meel u duleeshan aan usii dhaadhacaynin cuntana aan noqonaynin oo cirbadana caadiga laisku diro kale dhib male middan kale oo dadka sokorta qaba oo insuliinta oo kale isku diraan dabcan qofku markuu insuliin isku dirid uu gaaro dhakhaatiirtu waxay u yani ay u sheegaan dadkaas xanuunsan si insuliinta saacado dheer gaajo looma adkaysan karo cunto in la cuno waa loo baahan yahay inay iska afuraan oo ay iska bixiyaan fidyadii qur-aanka uu sheegay waxaa lalabiinayo diiquunahu fidyatu dacaama miskiin hada waa xanuun aan rajo laga lahayn qofkan inuu ka bao ama uu ka dhamaado diinteenina waa diin waaqiciy oo dadka duruuftooda ayay xeerisaa marka dadkaas insuliinta isticmaalaya ee cuntada aan ka maarmi karin xanuunsan dhakhaatiirtuna ay kula taliyaan inayna soomin sharcigu wuxuu dhahayaa fasalu ahla dikri inkuntum laa taclamuun halkan ahlu dikri waxaa ka dhakhaatiirta qofkan inuu soomi karo inuusan soomi karinna ayaga ayaa kala cadaynaya hadda wixii go-aan ay kasoo saaraan ay dhahaan caafimaadku saasuu ku jiraa ayuu sharciguna sii xaqiijinaya haddii aan ramadaankii iyo soomkiisii intaa uga soo gudubno waxaa jira lix maalmood oo wadac la yidhaahdo oo la soomo bisha ramadaanka ku xigta shawaal nebigana sal allahu aleyh wasalam waatii uu yidhi qofkii lixdaas maalmood raaciya waa qof sanadka oo idil soomay oo kale buu la mid yahay lixdaas maalmood sidee loo soomayaa ma inay isku xigaan baa qasaba ma in lixda beri oo ugu horraysa shawaal ay noqdaanba mise meeshii la doono oo shawaal ka mida baa laga soomi karaa shardi ma aha inay israacaan shardi ma aha inay lixda ugu horreysa ay ahaadaan ee waxaa un la yidhi sittun min shawaal yani lix maalmood oo shawaal ka mid a wuu kala googoyn karaa gadaal ayuu ka dhigi karaa hor ayuu ka dhigi karaa dhexda ayuu ka dhigi karaa waa inay shawaal dhexdeeda ay ahaato laakiin dadku waxay u barteen maadaama soonkii ay soo soomeen soddonkii maalmood calooshuna ay la qabsatay soonka hadhow haddii intii cuntada la siinsiiyo bishu markay labaatan marayso tobankaas dambe la yidhahdo lix kamid aan ka soomayaa inuu ku rafaado ayaa dhici karta marka si ah caloosha intayna weli raashinka la qabsanin bieslo afkuleelka lagu gooya ayay soomada ku maamaadaaye lixda in la israaciyo oo soonkii hal mar qofkii uu ka baxo maalinta oo lixda ay dhammaato ciiddii ayaa dhexdan gashay lix aadan waxaa lagu xilifayay maalinka toddobaad ee dambe ee lixda qofka u dhammaatay ayaa culimadeena waxay u bixiyeenba xataa ciidul abraar dadka baariyaasha ciidoodii waa lixda beri kadib maalinta ku xigta ayay noqonaysaa marka israacintu saas ayay ugu fiican tahay xagga fudaydka ah laakiin shardi ma aha inay israacraacsan yihiin aad iyo aad waad umahadsan tahay sheekh cabdilxaye waxaan filayaa in dhegaystayaashu ay jawaabo fara badan u heleen su'aalo ay iska weydiinayeen arrimaha la xidhiira soomka bisha barakaysan ee ramadaan ee iyadu fooda nagu soo haysta aad baad umahadsan tahay sheekh cabdilxaye kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka cumar ibn alkhadaab ee magaalada muqdisho sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti inoogu ahaa barnaamijkayagiina intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal intaynu dib dambe u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo